xilli dhowaan golaha wakiilada dowla goboleedka jubbaland ay ansixiyeen xeerka joojinta naafaynta xubnaha taranka gabdhaha yaryar ayaa wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuq insaanka dowla goboleedka jubbaland cadar cabdulaahi ismaaciil ayaa u mahad celisay golaha wakiilada jubbaland ansixinta xeerka mamnuucidda gudniinka fircooniga waxaa la ansixiyey xeerkii mamnuucayey gudniinka gabdhaha naafeeya ama waxyeeleeya gudniinkaas oo aan ka soo shaqaynaynay muddo aada u dheer oon soo marinay meel walba oo aan soo gudbinay wasaaradda haweenkai xaquuqul insaanka haddaan nahay aan maxay ahayday soo maray golaha wasiirada soo maray wasaaradda cadaaladda soo maray wasaaradda awqaafta iyo diinta culimmadii dhan walbaba kasoo gudbay waxaan rabaa halkan inaan ugu mahad celiyo guddoonka baarlamaanka jubbaland iyo baarlamaan guud weynaha jubbaland dhammaantood sida sharafta leh iyo wanaagga ku dhisan yahay ee buugga usoo akhriyeen oy u ansixiyeen oy u tafatireen oo maanta uu yahay sharci maanta lagu hagaajinayo gabdhaha soomaaliyeed ee maalin walba uu dhibaataynaya gudniinkan xun oo maaragtay bulshadeena dhex yaalla hadda wixii ka dambeeya sharciga xeerkaasi wuu shaqayn doonaa anagana annagana sidii aan ku dhaqangelin lahayn baan ka shaqaynaynaa laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo aada iyo aada u mahadsan tihiin boqolkiiba boqol guddoonka baarlamaanka iyo baarlamaan weynaha jubbaland waa idiin mahad celinayaa boqolkiiba boqol waana mahadsan tihiin xeerka joojinta naafaynta xibnaha taranka gabdhaha yaryar ee gudniinka fircooniga ayaa hore waxaa usoo baastigaraysay wasaaradda horumarinta qoyska xukuumadda federaalk soomaaliya taa oo inta badan golaha wasiirada dowlgoboleedyada dalka ay ansixiyeen si looga hortago naafaynta xibnaha taranka gabdhaha yaryar